أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah kanaalka wararka kataybal ikhbaariyah oo faafiyey muuqaalka weerarkii lagu qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud qodobadeena kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah
muwaadiniinta soomaaliyeed oo waxaan soo maqlay horena u maqlay in dadka meeshaan ku jira ay yidhi inaad meeshaan laga saaro xoogaa dhibaatona gaadhsiiyey waa qaar ka mid a ehelada ay dadkooda ku aasan yihiin qabuuraha iskuul buluusiya ee magaalada muqdisho oo ka qayla dhaaminaya lacaga baad ah oo la duldhigay qolfoofta dadkii halkaa ku aasnaa si ay ula baxaan dhulboobka kooxda ridada ka wada muqdisho oo xargaha goostay wararkii ugu dambeeyey hadalhaynta ballaaran ee ka dhalatay qabuura faagiista ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadeena kale waxaa ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee hiiraan oo bogaadiyey weerarkii barakeysnaa ee dhowaan ka dhacay degmada ceeldheer ee bariga galgaduud barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan salaadiin iyo nabadoonno arrinkaa bogaadinaya sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweyne ku-xigeenkii malaawi iyo xubnihii la socday oo la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii ay la burburtay diyaaraddii ay wateen warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo xasan cabdiraxmaan ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan ooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka waxaannu ku hormari doonnaa kanaalka wararka kataib al ikhbaariyah ayaa gordhow faafiyey muuqaalka weerarkii cuslaa ee lagu qaaday saldhigyadii murtadiinta ay ku lahaayeen gudaha degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud muuqaalkan oo goordhow lagu faafiyey mareegaha internetka ayaan idiin soo gudbin doonnaa
degmada ceeldheer ee dhacda bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud waa mid ka mid a degmooyinka shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay nasiibka u yeeshay harka shareecada islaamka balse sanadkii lasoo dhaafay ilayskii ayaa ka damay kadib markii ay duulaan diilnadirir ah ku soo qaadeen gaalada maraykanka iyo dabadhilifyadooda murtadiinta maanta waxaa la xoreeyey maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada ceeldheer
markii ay magaaladan ka baxday gacanta mujaahidiinta waxaa durbaba faraha ka baxay amnigii iyo xasiloonidii ay muslimiintu ku naaloonayeen waxay maleeshiyaadka murtadiintu bilaabeen tacadiyaad fool xun oo isugu jira dhac boob jirdil afduub iyo burburin ka dhan ah hantida dadweynaha marka laga yimaado dulmigan maleeshiyaadkan oo ka koobnaa ciidamada loo yaqaano gorgor iyo macawisleyda murtadiinta ah waxay si aan gabasho lahayn u muujiyeen colaadda iyo nacaybka ay u qabaan islaamka iyo ehelkiisa waxayna deegaanka ka mamnuuceen ku dhaqanka shareecada allah xirashada xijaabka sharciga ah iyo aadaanka salaadaha oo ku dhowaad hal bil aanan laga maqlin magaalada taasi beddelkeedna waxay dowladda ridada dib u soo noolaysay qurunkii qabyaaladda iyo qalalaasihii sokeeye fisqigii iyo fasaadkii lagu yaqaanay deegaanada ay ka taliyaan iyo weliba xeerjajabkii kufriga iyo khuraafaadkii mushrikiinta
رسول الله حرصا من الأصوائب الدنيا والظاهر نبي محمد
marka laga yimaado muuqaalada igu sawirka ee siyaasiyiinta murtadiintu ku marin habaabinayaan aragtida bulshada bootadii iyo boolaxooftadii ay deegaanka ku soo galeen ayaa noqday hal bacaad la gulisay waxaana maleeshiyaadka murtadiinta hareeyey cabsi iyo welwel joogto ah oo ay ka qabaan weerarada geesyada towxiidka ee isku dhaarsaday in cadowga allaah uusan hurdo ku ladin wilaayaadka islaamiga shalay oo bishu ahayd lix iyo tobankii bisha koowaad inaan la wareegno degmada ceeldheer deegaanka waa nabad waa alxamdulilah rabbilcaalamiin dowladdoodii baa timid ummaddoodii baa timid dadkoodii baa yimid wiilashoodii baa yimid ehelkoodii baa yimid
wakhtigii danaystuhu dhammaa waana dhacayaane rag dhalaashadoo ciil qabaa dhunta kala goyne dhiigmirada waa la layn dhuuniraaca ahe dhegtaa dhiigga loo dari ragga ah dhaafay samihiiye insha allaah waa lagu dhugtami subaxaan dheerayne
حكمكم فيه شفائي الله أكبر في صفائي كنتم للشعب داء يوم أمسى في عمي يوم أمسى في عمي taariikhdu markii ay ahayd labadii dulxija ciidamo ka tirsan geesiyada towxiidka ayaa weerar dhowr jiha ah ku ekeeyey saldhigyada iyo difaacyada murtadiinta ee degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud
nin hadduu dadkiisiiyo dalka uu ka dhagar galo inkastuu daruuraha ama uu dayaxa karo nabsaan dayne ma og tahay
شردوهم في الأرائي وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء حكموا شرع السماء dacallada iyo darafyada ayaa looga yimid dagaal ishaysta iyo dirir abaabulan ayaana jihooyin kala duwan looga gaaciyey muddo kooban kadibna allah ayaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa kadib markii ay ku hor sugnaan waayeen xabadda mujaahidiinta
قتلكم فيه شفائي
sida looga bartayba intii badbaaday ayaa firxad iyo fiiga carar kaga firxaday xerada iyagoo golomaran ayayna goobta uga carareen agabkii iyo gaadiidkii lagu soo qalabeeyey iyo bakhtiga saaxiibadoodii ay rasaastu dubatay ugu yaraan konton iyo sagaal murtad oo ay ku jiraan saraakiishii hogaaminayay maleeshiyaadkii ku sugnaa ceeldheer ayaa subaxa lagu laayay weerarkan mujrimiinta ku halaagsamay dagaalkan waxaa ka mid ah korneyl cabdulle maxamuud cabdi iyo yuunis xasan sabriye oo labaduba ahaa madaxyaweyntii hogaaminayay gulufkii lagu soo qaaday degmada ceeldheer
أشبع الأتباع ضربا شردوهم في الأرائي وارفعوا رايات دين حكموا حكموا شرع السماء حكموا شرع السماء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفائي كنتم للشعب داء يوم أمسى في عمائي يوم أمسى في عمائي اقتلوني مزقوني أطلقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي عيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي عيشكم راض بظلم من غباء أورياء عيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي عيشكم راض بظلم من غباء أورياء عيشكم راض بظلم من غباء أورياء عيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي عيشكم راض بظلم من غباء أو رياء حكمكم دوما خؤون باع أرضي وفضائي الله سبحانه وتعالى كتابك العزيز كاوحة كل يهي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مركل الله سبحانه وتعالى وحليه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وحكر الله سبحانه وتعالى ليه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله سبحانه وتعالى بلنقادك وبلنقادي مسلمين تقوشة وارن متيقن أو شك كشري مرنبا وتاس وامد أي تهمر بين يقين سنانو ما أنتنا وحاتو ساري دليل نوغفلا أوديه يقوى وينا قالضا إن كتش بيان صوماليا إلهنا سبحانه وتعالى عدو وجبيي حقيقة هان أيون وجبيي كلي وحبها ما أنت عدو لما يشتري أيوبها
في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي في سمائي في سمائي أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد yaa dadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmaynaa ilaahay inay isu dhuldhigaan ma hadda isaga u celiyaan fadliga iyo deeqda iyo guushana ay xaggiisa u celiyaan manhajka toosan iyo xaqa iyo xaqiiqadana ay laasimaan khiyaanada iyo makriga cadowgana ay ka digtoonaadaan alla subxaana watacaala wuxuu leeyay wadkuruu id antum qaliil mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaas fa aawaakum wa ayadakum binasrih warasaqakum min alayibaat lacalakum tashkuruun alla subxaana watacaala wuxiina faraya inaynu xusuusanno u mahad celinno aynu dacfigii iyo hasiimadii iyo dulliga aan ku jirnay dib u milicsanno marka aynu guul iyo nasri inoo soo muuqdo الجامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة
الله أكبر إلهكم هذا سكله عدو الله وهو جبي وكاس هلك سي عرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر هل كان waxaan fariin ugu darayaa guurguurtow guurguurtow ciidankaana soo qaldiisid iskida maalin kasta bartan ku baaba'an waa soo dirtaa waa baabinaa waa soo dirtaa waa baabinaa ayagana ka badaalaan doqonnimada barta haddan ku dagaalamaynana waa saaxada ceeldheer waana deexda mar badan waa dhexdan geedayna ugu soo gabbadeen balse halkan geedku ma yaalo waan u jeednaa caalamkana waa ogyahay ilaah ka baqay ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena wax kaloo idin leeya ma lahan allahu akbar لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لا dhammaan mujaahidiinta ee huquurta kala duwan ku sugan waxaan leeyahay allah idinka abaalmariyo jihaadkiinna iyo ribaadkiinna waxaa muslimiinta meel kasta oo ay joogaan farax gelinaya laabtoodana qaboojinaya waa sugnaanshihiinna iyo midnimadiinna allah uga cabsada awoodda uu idiin siiyey hubka iyo agabka ad sidataan ha ku hodmina ee allah talo saarta had iyo goor heegan ahaada xanaasada iska adkeeya oo habacsanaan iyo kala daadsanaan yaanu cadowgiinnu idinka dareemin hamiyiinnuna ha ahaado ixdal xusnayayn nasri iyo guul aan shareecada allah ku hirgelinno ama shahaado khaalis ah oo aan allah kula kulanno mujaahid kasta waxaa laga doonayaa inuu u diyaargaroobo marxaladda soo socota heeganna u ahaado una sahay qaato sahayda ugu muhiimsan waa taqwada allaah iyo tala saarashadiisa qaala allahu tacaala وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أقصانا يعود في تلتيم الجراح الجراح الجراح يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح
waxaan isku dayaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa shabaab keeno meesha ninka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta kadib madaxaaga madaxaada maallaka waxaan isku dayaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa shabaab keeno meesha ninka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta kadib madaxaaga madaxaada maallaka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta kadib madaxaaga madaxaada maallaka shabaab waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka hub badannahay sabab aan uga guulaysan weyno ma jirto marka dadka reer ceeldheerow u diyaargarooba dabar dabargooynta iyo sifaynta al-shabaab haddii aan la yidhaahdo mudada waxaa guuriyadaan ahay oo eeldheer masar kusoo dababaratay eeldheeraan joogaa hadda ciidankayga waayay kala ordeen saaka alisiinimaa keligii ee mujaahidiinta ay soo qabatay hadda mujaahidiintaada gacanteeda ku jiraa taliyaha iywaa dhammaana waa iga ordeen aday saaka alisiinima iga ordeen magacay waa maxamed aadan isaaq waxaa ka tirsanaa ciidanka gorka intuu toban iyo toddobaad shabaab waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka hub badannahay sabab aan uga guulaysan weyno ma jirto marka dadka reer ceeldheerow u diyaargarooba dabar dabargooynta iyo sifaynta al-shabaab hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inayna ceeldheerna ku soo noqon hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inayna ceeldheerna ku soo noqon
أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inayna ceeldheerna ku soo noqon شراء لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراء للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياح فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaanu ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa idaacadda andalus markana magaalada muqdisho boqolaal ka mid a ehelada ay dadkooda ku aasan yihiin qabuuraha iskuul bulusiya ee magaalada muqdisho ayaa maanta buux dhaafiyey halkaas si ay uga soo baxsadaan lafaha dadkooda dhintay kadib amarkii ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya sidoo kale kooxda ridada ayaa dadka qabuuraha la baxaya waxay ku xujaysay inay bixiyaan lacago baad ah oo u dhexeeya shan iyo labaatan dolar ilaa soddon dolar qaar ka mida dadkaasi ayaa ka hadlay arrintaas oo qaarkood sheegay inaysan awoodin waxaan ka tirsanahay dadka maaragtay maaragtay muwaadiniinta soomaaliyeed oo meydka halkan uga jiraan ka mid ah waxaan soo maqlay horena u maqlay in dadka meeshaan ku jira la yidhi micnaha meesha ha laga saaro ha laga saaro annaga hadalkaasi waxa weeye xoogaa dhibaatona gaadhsiiyey dad maaragtay baa hore la duugay oo meyda oo ilaahay subxaana wa tacaala lihii abuurtay oo aakhiro u diray in mar labaad haddana la soo saaro aniga waxaa weeye ummadda maaragtay dadka dadka meesha uga jiraan aan ka mid ahay nin walaalkaya laba sano ka hor meeshaan lagu duugay marka aan la dhaweetana waa idaacadda iyo maarata facebookyadii waa ka maqalnay marka hadda meeshiiaan soo gaarnay weliba waxaa la soo maqalnay muddo toban maalmood in loo qabta dadka meeshii haddaan nimid waxaan la kulannay askar iyo dad maaragtay qoryo sito oo dadka maaragtay dib u noqo waran ahayn aan lahayn waxay nugu qanciyeen warqad soo goosta marka walaalayaal waa dhibbannahay annaka dadkii maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala qabuurahooda in loo daayo aad u wanaagsanaan lahayd dowlad caadila allahna siiyo dowlad caadila allahna siiyo cabasho waxaan ka nahnay ee waagii hore labada kun toban iyo todobadii oo aabba dhintay hadda waxaa ka war helnaa dowladda xashi sheekh waxaa ka war helnaa ilaa ilaa baalka sheeg hala faago toban iyo laba xarunaa la heystaa maa ilaahay laga codsada maxaa aniga waalidkii loo soo faaga aniga dhagaxaan ka shaqeeyaa wallahi dhagaxaan ka shaqeeyaa todoba doorar maalinka aa qaataa maanta dhismihii waa soo joojiyey waa soo orday waxaan u soo orday inaa aabba ka war doona u soo orday waxaa ka war hela haddana soddon doorar lagaa rabaa leysii dhahayba waa adoo xunxun waxaa ku qarin anoo shalay xuquuq helin haddana maanta waxaa ka war hela hala faago qabuurihi hala baxshaa kabar hela debdemiska baa la aada maxaa aabee loo soo aada ilaaha laga cabsada ma bixi kara aniga wallaahi bilaah tala hal doolar shan sintaa ugu jiraa ku dhahay haa dhagaxan ka shaqeeya hoomiyaa soo raacay dareen zaa'idaa noqotay ma isi dheheenin ma isi dheheen aabbaa la bixina ma isi dheheen aniga dowladda xashiiqna hala bixisha dheheen wallaahi aniga waxaa taas aan ka jeclaan lahay inaa muqdisho dham layska hal mar lays wada aas inta waalid dadkaas la bixi lahay waalidiinteena ku jirta aabba keligiis maahan intaasoo qalqiyaa ku jirta dowladda iyadaaba lacagay rabtee soddon doolar kaa rabay dhahay aabbayaa maxaa qorshaa ii qarashoosa aniga
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan wafdi ballaaran oo ka socday maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose oo uu hogaaminayay waaliga wilaayadaasi ayaa socdaal iyo kormeere ku tegay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadaasi haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa ay dhacdaa koonfurta soomaaliya waa mid ka mid ah gobollada ugu barwaaqada badan siddeed iyo tobanka gobol ee dalka uu ka kooban yahay waxaa dhex mara webiga jubba oo ay hareerihiisa ay ku dhirirsan yihiin kumanaan kun oo dhulbeereedyo ah oo laga soo saaro noocyada kala duwan ee dalagga iyadoo ay intaasu sii dheer tahay in gobolku uu hodan ku yahay dhul keemo ay ku nool yihiin noocyo kala duwan oo duurjoog ah wuxuu sidoo kale gobolkan uga soocan yahay gobollada kale ee soomaaliya inuu yahay gobolka ugu jasiiradaha badan waddanka qaybo badan oo ka mid a jubbada hoose waxaa allaha fadligii ka taliya maamulka islaamiga oo ummadda ku xukuma shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana bishii ramadaan aynu soo dhaafnay maamul gaar ah u yeeshay wilaayadan waxay mas-uuliyiinta ugu sarraysay wilaayada ay kormeer shaqo oo daarnaa arrimo badan ay ku soo kala bixiyeen degmooyin iyo deegaano badan laga soo bilaabo minaaf madow ilaa cirifka wilaayada ee degmada badhaadhe tanina waa sheekada socdaal qaatay toban maalin oo xiriir ah maalin jimco oo taariikhda ku beegneed saddex iyo labaatanka bishii hore ee dulqacda sannadkan kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa u ambabaxay safar shaqo oo qaadanaya muddo maalmo ah jasaakum allahu khayran waxaan hadda saacaddan insha allah diraya golaado bilaabeynaa safarkii iyo qof kasta markan waxaa laga rabaa in diyaar garoobo adakaaru safar aan hilmaamin mar kasta baryada ilaahi subxaana wa tacaalana ku dadaalo waayo safar oo aad iyo aad u dheer ayaa sii galaynaa ilaahayna waa weydiisanay noo fududeeyo meelaha markan haddaan ku wajahan lahayna waa dhowr muxaafado waaye muxaafadada afmadow muxaafadada kismaayo oo loo yaqaano wayaanta iyo muxaafadada abadhaadhe oo loo yaqaano muxaafadada joore iyo muxaafadada dhoobley iyo muxaafadada hagar baa rabna inaan intaas aan ilaahi subxana wa taala ogolaado aan soo marmarno waxyaabo badanna waa ka damacsan inaan kasoo qabno hadii ilahi noo ogolaado ujeedka wafdiga ayaa ah inuu u kuurgalo xaaladda guud ee wilaayada jubbada hoose iyo inay isbartaan maamulka wilaayada jubbada hoose iyo bulshada ku nool degmooyinka kismaayo afmadow dhoobley xagar iyo badhaadhe iyadoo kulamo isugu jiray wadatashi iyo kala waraqaadasho ay dhex mareen mas-uuliyiinta wilaayada iyo bulshada magaalooyinkaasi geedigeena wuxuu markii ugu horraysa ka dhaqaaqay deegaanada hoos yimaada degmada afmadow waxaana uga sii gudubnay deegaanada wayaanta ee dhaca duleedka magaalada kismaayo waxaan sii marnay deegaano dhowr ah iyadoo deegaanada qaarkood aan ku samaynayay xog waraysi ku aadan halka aan joogno iyo meelaha uu socdaalkeena sii marayo shirow meesha aan joogno deegaankii miido weeye degmada afmadow hoos imanayey waddadan aad soo marteen ee weelmaarow taqriiban konton kilomitir ayaad soo goyseen meesha aynu taagannahay miido waxa weye waa deegaan istaraatiiji ah waa afar isgoys afridoodaha weeye wadda waa waddadaad ku timaadeene waa waddada weelmaarow waddana waxay aadaa waddada weyn ee baabuurwadkaha waxa weeye waa tii afmadow aadaysay afmadow waxay kuu jirtaa hadda shan iyo labaatan kilomitir oo keliya waddadan weyn ee baabuurtaaqteed arkaysa ayaa gasha waddadan markii xagga koonfur loo qaadana waxaa weeye waa deegaankii janaay cabdalle hadda cadowga jooga maaragtay soddon kilomitir ayay ku jirtaa ilaa kismaayey gelaysaa waa waddadii kubakibir halkaasay kismaayo ka gashaa waddadan kale oo naga sii horraysana oo waddadii wayaan iyo deegaankaa loo mari jiray waa deegaan noocaas oo istaraatiiji ah waadna aragtaana waa deegaan lagaha ay biyo leeyihiin dhirtu ay doog tahay ilaahi subxaana wa tacaala nimcadiisii ay ka muuqato mujaahidiintu ay hoos hadhsanayaan nimco badan oo rabaaniha maaragtay iyay leedahay
afar iyo labaatan saac oo socod aan ku jirnay kadib markan waxaan u sii jeesanay dhulka jowraha waa hagaag markan waxaan ka sii gudbaynaa deegaanada awayaanta waxaan sii geli doonnaa deegaanada joorre
hadda waxaan maraynaa goror maxaan ku raahdaa waddada laga foolo jaayiga jooraan sii galaynaa yadii baa ku xigto wadajir baa ku xigto dallaayad badhale degmada
saasay u taxan yihiin saasay isugu daba taxan yihiin oo waddada baa ku dhirirsan waa hagaag deegaanada dhulka joorre oo xarun u ah degmada badhaadhe waa dhul dhaca galbeedka wilaayada waa dhul barwaaqo oo waallaha ku galladay nimcooyin badan wuxuu ku fadhiyaa masaaxo ku dhow afar boqol oo kilomitir waa dhul kayma ah oo aadan ku arkaynin gobollada kale ee waddanka buqcadan istaraatiijiga ah waxa ay saaran tahay xuduud beenaadka soomaaliya iyo deegaanada muslimiinta ee gobolka laamu ay xoogga ku haysato dowladda siliibiyad ah ee kenya waa dhul ay biyuhu iska qulqulayaan ayna ku nool yihiin noocyo kala duwan oo duurjoog ah haba ugu badnaadaane ugaarta sida la-ogisiga goodirka geriga iyo xayawaanaad kale oo ay ka mid yihiin jeerta libaaxa maroodiga iyo kuwo kale waa dhul leh waddooyin waaweyn oo istaraatiiji oo isku xidha deegaanada kala duwan ee uu ka kooban yahay joorraha mid ka mid a nimcooyinka uu dhulkani allaha uu ku goladay waa biyaha wuxuu leeyahay ilo kala duwan oo ay biyuhu ka durduraan kuwaas oo biyaha ka keena gudaha gobolka laamu ilaha biyaha keena waxaa loo yaqaan lagta waxaa dhulka joorraha ku yaalla laga fara badan iyadoo aan cagta marinay lagaha deegaanada ay ku yaallaan waxaa ka mid ah yidi wadajir dalaayad iyo kuwa kale oo aad u fara badan safar dheer kadib waxa aan soo gaarnay deegaanka dalaayad oo ka mid ah dhulka jooraha kala tirsan degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose safarkan waxaa igu heliyay weriye cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali oo ka mid ah howlwadeenada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan cabdulaahi safar dheer ayaan soo wada galnay bal ka waran hadda goobta aan soo gaarnay iyo waxa kuu muuqda bismillaah alxamdulilah bashiir aad baad u mahadsan tahay hadda anagu waxaanu joognaa lagta dalaayad macnaha waxaanu ka soo gudubnay deegaanka la yidhahdo dalaayad safar dheer kadib dhulkan waa dhul runtii waxaan soo marnay dhul aada u ballaaran oo maaragtay howd ah ama kaymo ah oo ah dhul ay ku nool yihiin xoolo badan gaar ahaan lo-da dhulka jooraha la yirahdo hadda joognaa marka lagtan waxaa la yirahda lagta dalaaya dadka qaar waxaa laga laga inaan aqoon waa meel sidii tog ah oo biyo wadeen ah biyay wadaa iminka sirwaaladan xidxiidanayna waa waxaa la doonaya biyaha in la jiiro gawaarida aanu wadano waa in halkan looga tago gawaari kale ayaa dhanka kale noogu diyaarsan alaabta aanu wadano waa in tunka lagu qaado waa in kaamirooyinka iyo rekooradana aada loo ilaaliyo marka waxaanu doonaynaa inaan u gudubno dhanka degmada badhaadhe oo safarkeenu meelaha uu ku wajahan yaha ka mid ah mar kastoo aad gudaha usii gasho dhulka jooraha waxay indhahaagu qabanayaan waxyaabo badan oo aan inta badan lagu arkin gobollada kale ee dalka socdaal dheer kadibna waxaan ugu dambayn gaarnay degmada badhaadhe oo ahayd halkii ugu horreysay ee kulammada iyo wacyigelinta wilaayada ay ka bilaabanayeen haddaba dhegaystayaal barnaamijyo iyo warbixino kala duwan ayaan ku soo bandhigi doonnaa howlihii wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ee deegaanadan kulamadii lala yeeshay bulshada iyo qabaa'ilka dega deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada aad ayuu u mahadsan yahay abu ayman ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadal haynta warbaahinta waxaa caawa halkan ka soo jeedinaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan aad baad u mahadsantahay faysal mahad soomaali bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaana caawa ku bilaabeynaa hadduu alla idmo mareegta soomaali memo waxaa lagu qoray warar kala duwan hase yeeshee waxaan kasoo qaadan doonaa qodobka la xiriira madaxweyne xigeenkii malaawi oo la xaqiijiyey inuu geeriyooday wararka laga helaya dalka malaawi ayaa sheegaya inuu geeriyooday madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi iyo sagaal xubnood oo kale kadib markii diyaarad ay la socdeen burburtay sida uu xaqiijiyey madaxweynaha dalkaas ninkan geeriyooday oo ahaa siyaasi caan ah oo aada looga yaqaana dalkaas ayaa la rajeynayay inuu ku tartamo jagada madaxtinimada doorashada soo socoto laakiin waxaa la waayay shalay isniintii isaga iyo xubno kale waxaan aada uga murugaysanahay islamarkaana aan ka xumahay inaan idin ogeysiiyo musiibo aada u daran raadintii iyo kooxdii badbaadintu waxay heleen diyaaraddii meel u dhow buuryar gebi ahaanba diyaaraddu way burburtay cidna kama badbaadin sidaa waxaa yidhi madaxweynaha dalkaas burburka diyaaradda ayaa loo sababeynayaa cimilada oo ay ku xirneyd ceeryaan waa mas-uulkii labaad ee muddo yar gudahooda ku dhintay shil diyaarad tan waxaa ka horreysay geeridii ibraahim ra'iisi madaxweynihii iiraan markana waxaan soo qaban doonaa mareegta calamada qodobada lagu daabacayna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha kooxda muqdisho oo xaqiijiyay in boqolaal askari laga dilay gorgor xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa madal uu kula hadlayay maleeshiyo ka tirsan waxa loogu yeero gorgor ka muujiyay in dhibaatooyinka haysta maleeshiyaadkiisu ay tahay tababarada kala duwan ay bixinayaan dowladaha silibiyiinta murtad xamse ayaa sheegay in dowladiisu ay ku tala jirto sidii loo mideyn lahaa tababarada ciidankeeda kala duwan kuwaas oo qolaba dowlad gaar ah wadato bandiirad gaar ahana ay u samaysatay balse madasha hadalka uu ka jeedinaya ayaa qudheeda ahayd xerada turkisom loogu yeero ee maleeshiyaadku ay ku tababarto turkiga murtadkan ayaa intii uu hadaljeedinta ku jiray tilmaamay in murtasaqada turkiga carbiyeeyey ay ku go-een furumaha dagaalka wuxuu si gaara u xusay in maleeshiyadan oo keliya laga dilay boqolaal askari kuwaas oo ku baxay gacanta mujaahidiinta markana waxaan soo qaban doonaa hadduu alla idma mareegta radio alfurqaan xukuumadda jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa shaaca ka qaada inay shaqo joojin ku sameysay shirkad macdanta baarta oo laga leeyahay dalka shiinaha taas oo ay ku eedeysay inay xiriir la leedahay maleeshiyaad hubeysan oo ka dhisan dalkaas wareegto ka soo baxday xukuumaddaas ayaa shaqada looga joojiyey shirkadda macdanta ee laga leeyahay dalka shiinaha wasaaradda macdanka ee jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa shirkadan shiineeska ah ee soo saarta dahabka iyo dhaymanka waxay ku eedeysay inay xiriir sirdoon la leedahay jamaacaad hubeysan oo dalkaasi ka dhisan waxyaabaha lagu haysta shirkadan waxaa sidoo kale ka mid ah inay si sharci darra ah uga faa'iidaysato kheyraadka dalka in goobaha macdanka laga qodo ay qaab aan qaanuunka waafaqsanayn u keento dad ajaanib ah inaysan bixin lacagaha canshuurta ah iyo inaysan soo gudbin taariikhda ku saabsan howlmaalmeedkeeda shirkadan ayaa waxay ka howlgashaa deegaan dhaca koonfurta jamhuuriyadda afrikada dhexe halkaas oo ay ka dhacaan dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda dalkaas iyo koox la magac baxday isbahaysiga isbedeldoonka oo ah jamaaco hubeysan oo kasoo horjeeda dowladda xubinteenii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegahana faysal oo caawa waa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay abu xasaan ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin ismaaciil salaad ayaa nala socodsiinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqaymo wuxooshinimo ah waxay ka geysteen qayba ka mida magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa saddex xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya afartan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo labaatan kale oo filistiiniyiin ah goobaha yuhuuddu ay xasuuqyada iyo gumaadka ka geysteen waxaa ka mid a mandiqada nuseyraad mandiqada deeralbalax mandiqada khan yunis ee dhacda koonfurta magaalada khaza iyo deegaano kale oo dhaca bartamaha magaalada khaza warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaal ku aadan diyaaradaha yahuudda oo duqayn ka geysanaya xerada annusayraad ee magaalada khaza
يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب
sidoo kale yuhuuddu waxay maanta duqaymo xooggan ka geysteen mandiqadda deeralbalax halkaasi oo dad fara badan ay ku shahiideen sida warbaahintu ay soo bandhigayeen muuqaallo arrintaa ku aadan الله يحميك يما الله يحفظك الله يسهل عليك الله يرحمك الله يرحمك يما الله يغفر لك الله يثبتك يما الله يرضى عنك الله يرحمك رحمه الله يرضى عليك يما الله يرضى عليك يا جماعة الخريطة يا جماعة الله يرضى
xasuuqyada yahuudda ayaa weli ka sii socda magaalada khaza iyadoo dadka filistiiniyiintana ay muujinayaan sumuudkooda iyo sabarka iyagoo u adkaysanaya cudwaanka yahuudda ee bishii sideedaad soconaya codkan idinku soo maqan waa aabba filistiini ah oo dhaawacan sidoo kale qoyskiisana ay horey u laayeen ciidanka yahuudda oo kelimaadkan qiimaha badan ku hadlaya اقسم بالله العظيم هاي اللي صار فينا نحن خايفين لا من موت ولا من زين رفع الله يا رب رحمتك يا رب عفوك والله قال قدر الله ليس نحن قدريين ولا جبريين نحن نؤمن بالله حق اليقين نتوكل على الله انا في بيتي طفلي في البيت راحت بنتي ان شاء الله بنتي كويسه راح اخويا اخويا 40 سنه زهر الشباب نحن صامتين صحيح لسنا ألفت الدماء ألفت هذا الحال ألفت هذا الحال ألفت حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اللهم أصابنا في هذه الأيام العشر أيام ذي الحجة أيام يا رب waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobka guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ee ku shahiday cudwaanka yuhuudda waaxda caafimaadka khaza waxay sheegtay in tirada guud ee shuhadada filistiiniyiinta ay iminka gaartay soddon iyo toddoba kun boqol lixdan iyo afar ruux inay shahiideen halkay dhaawacmeen siddeetan iyo afar kun siddeed boqol soddon iyo laba ruux bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen mandiqada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza yuhuuddu waxay qirteen in dagaaladii maanta ka dhacay magaalada khaza looga dilay ilaa afar gaal oo yuhuud ah oo mid ka mid ah uu ahaa sargaal ciidan halka saddexda kalena ay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka yuhuudda waxayna sidoo kale qirteen in looga dhaawacay dagaaladaasi ilaa toban askari oo yuhuud ah sidoo kale ciidanka yuhuuddu waxay maanta isaga baxeen bartamaha magaalada khaza oo lix maalin ka hor ay duulaan ku soo qaadeen goobaha ay ka baxeen yuhuudda waxaa ka mid ah mandiqada derelbalax xerada qaxootiga ee albureej loo yaqaano iyo sidoo kale xaafadda loo yaqaano xayi zaytuun deegaanadani dhowaan ayay ku soo duuleen yuhuudda iyagoo la kulmay iska caabin xoogan oo uga timid xoogaga muqaawamada maanta ayayna xaqiijiyeen bayaan ay soo saareen inay dib uga gurteen deegaanadaasi xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa waa naga intaa waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa idaacadda andalus markanna hiiraan deegaanka biyoneef ee dhacaduleedka degmada buulabarde waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo wadatashi ah oo u dhexeeyey hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan wilaayadaasi hiiraan kulanka ayaa ahaa mid bogaadin ah oo lagu bogaadiyey weerarkii cagmarinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud iyadoo kulankana hambalyo loogu diray ciidamada mujaahidiinta qabaa'ilka ansaarta ah ee ku dhaqan wilaayada galgaduud gabagabada kulanka waxaa goobta ka hadlay oo afka hoggaanka dhaqanka iyo garadka hiiraan ku hadlayey ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi iyo guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse iyo nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga bismillaah alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah alxamdu lilaah ilaaha mahad iskale noo jibiyey cadowgiisa dhagartii iyo maleegii oo waday sannada uu soo waday maanta fashilkeeda iyo gabagabadeeda na joojiyey annagoo ah dhaqanka islaamiga ah guud ahaan gaar ahaan ka tirsan wilaayada hiiraan waxaan halkan hambalya iyo bogaadin kaga diraynaa mujaahidiinta uga sarreeya hogaankooda waxaan leenahay wax meesha ka dhacay waa ilaaha ku mahadsan adow alla wuu ku baaba'ay dhagar iyo maleeg wixii wadeen ilaaha ku fashiliyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha ku mahadsan sidoo kale waxaan kan hambalyo ugu dirayaa qabaa'ilka ansaarta ah ee degan galguduud ee kaalintoodii ka soo dhalaalay annagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala ha aqbalo ducadiinna ee ilaahay tabaaraka watacaala ha aqbalo ee garab istaagiinni annagana insha allah tacaala waa idiin soo ducaynaynaa halkaan idiinka soo hambalyaynaynaa gaalada iyo gaal raacna waxaan leenahay ceelheer midda ka dhacday ee hadda u dambeysay waa cashiro idiin socdo oo maalinba meel maaragta soo marayey nihaayadana maanta waad u jeedaan waxaan leenahay marka gaalada guud ahaan wakhtigii daaquudka iyo dasaatiirta iyo anaaniyada way dhammaatay maanta allah tabaaraka watacaala diintiisa isku dhaqankeeda haddaan muslimiinta u istaagna ilahina inuu taabageliyey shareecada allana hoos hargalayna insha allahu tacaala isku daygiina maanta meeshu mara u jeedaan gacmihiin intaad laabataan dantiina ku jirto aad guryihiina ku nagaata haddaad ku fakanaysaan kuwa soomaalida ah ee dhuuni raaca ah iyo kuwa maaragtay ku kadsoon dhalanteedka iyo waxaan baraha bulshada dhexdood waxaan leenahay war nima yahow wiilasheenna ayaad tihiin soomaali baad tihiin dhiiggiinna maalin walba inuu daato oo idinka oo gaal difaacaya daata diyaar umiihin marka waxaan idin leenahay ka toobadkeena ka soo noqda cod dheer iyo mid gaabanba waxaan idinku leenahay annagoo idin naxayna idin turayno war filankaa wuu dhammaaday qorshaha wuu dhammaaday maanta lacag aruursi iyo waxay joogtaa iyo nin walba inuu dantiisa raadsado maanta yaan lagaa dhiganin tareen lagu gudbo doolar lagu qaato dabin gaal oo maleego oo tareen jahanamo u socdaan hasii raacan ayaan leenahay dhammaan muslimiinta soomaaliyeed waxaan leenahay qabaa'ilka cadowga wuu baaba'aa waa u jeedaan dhagarihiisina way fashilmeen nasrigiina wuu soo dhow yahay gulufkii ugu dambeeyey soo qaadeen oo meel walba ka kariyeen oo macawishley waa waray iyo danab iyo balaayo ay sameeyeen meesha ay marayna waa u jeedaan dhammaantiin waxaan leenahay marka insha allahu tacaala maanta cid waliba kaalinta kaga aadan ka muuqo nin waliba maanta qismigad ka leedahay yaan lagaa weyna ayaan leenahay insha allahu tacaala hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بين لعباده المؤمنين عدوهم من صديقهم بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله تعالى أنا أكو هدليا أفكا نقبضة إسلامية أي ولاية هيران وحان هلكن كبوغادين يا ملحمد دي تاريخ الإسلام كقشي dagaalkii ka dhacay ceeldheer oo ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiisa soo duuli lagu xasuuqay taariikh ba'an oo muxuu ahay ummadaha ay dib u akhriso doonaan ka dhacday waxaan leeyahay insha allahu tacaala anoo ku hadlaya afkaasi mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala oo guusha raaciyey waxaan leeyahay intii ku shahiiday meesha ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdowsi ma'waahum allah ka dhiga gaalada meesha ku xasuuqantayna waxaan leeyahay ma'wigiina waa jahanamo waxaa kaloon halkan ka bogaadinaya oo anoo ku hadlaya afka nuqabada islaamiga ee walaayada hiiraan beelaha tega gobolka galgaduud khaasatan beesha maxamuud hiraab oo ansaarnimadeeda ansaar taariikhi ay tahay beesha murisada oo ansaarnimadeeda in ay tahay mid taariikhi ah iyo beesha wacaysle oo ansaarnimadeeda in ay tahay mid taariikhi ah saddexdaasi beelood islaamka waxay kaga jiraan ansaarnimadooda wax aan bil afar iyo toban gacanta aan loo dhigi karin ayay u muuqdaan beelaha kale ee soomaaliyana waxaan leeyahay beelahaasi waxay idinkaga mudan yihiin dayasho gobol walba oo ay ka socoto jihaadkani uu ka socdo beel walba oo ku aadan fakhriga kaga aadan islaamka inay buuxiso waxaa kanoon halkan ka hambalyaynayaa mujaahidiinta guushaas ilaahay subxaana watacaala oo gacmahooda makaniyey cadowga uu ku xasuuqay waxaan leeyahay falam taqtuluuhum walaakin allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakin allaha rama ilaahay ramyigiina ha toosiyo ra'yigiinana allah toosiyo cadowgana insha allahu tacaala gacmihiina ilaahay ha ku xasuuqo waxaa kaloona halkan fariin ugu dirayaa ragga meesha lagu laynayo oo murtadiinta ah waxaan leeyahay awalan meel walbo aad joogtaan war ilaahay toobadkeena gobolkan cadowga uu wado waad u jeedaan iclaamka ayay ka sheegteen waxaa kugu filan gaalada waxay caddeeyeen almar u caduw limaa juhila wax in jaahil laga ahaado oo iska muuqda layska indha tira ma ahan way dhabar jeediyeen marka waxaan leenahay wax dhiman waa wax yar oo dhallinyarada soomaaliyeeday ilaahay u toobadkeena subxaanahu watacaala meel walbaa taallaan gabal dhacay ama riwaayad dhammaatay ayaad u goosanaysaan bulleeto wixii raggii idinka horreeyey ku dhacay oo goob walba ilaahay subxaanahu watacaala uu ku cadaabay oo indhihiinna ay hayaan inaad maanta hadda mar labaad mar saddexaad mar afaraad waxaad arkaysaan oo xasuuqaho bakhtiyada ay yaallaan inaad ku soo dhiirataan waa idinku nasiib darro allah u toobadkeena subxaanahu watacaala aakhiradiinna hagaajiya adduunyadiinnana way hagaagaysaa insha allahu tacaala waxaad meesha u galaysaan haddii hay- ay hunguri tahayna insha allahu tacaala ilaahay agtiisa ayaa haninimo ay taallaa wax hani lagu noqdona waa diinta wain khiftum caylatan fa sawfa yuqniikumullah haddaad toobad keentaan ood allah isu dhiibtaan waad dhargaysaan insha allah waxaan leeyahay ragga la khalday oo garguurta khalday inteen ka baxaa meel alla ayay hadda taagan tahay meel walba waxaa nusqaankii way- uu ka yimid marka waxaan leeyahay wiilasha soomaaliyeed oo la khaldaya oo jaamacadahoodii dugsigoodii sare aqoontooda la soo baabi'iyey Een, insha allahu tacaala intaad kuwaana qaadataan waad haysataan waxaan leenahay insha allahu tacaala ka waantooma oo toobadkeena toobada way furan tahay meel walba oo aad ka toobadkeenan waa laidiin qaabila waxa laydinkugu yeeraya diintiinni islaamka waaye haddaad waxaad u xelataan ay guryihiinana ka soo laabta ayaan idin leeyahay waxaan hilmaamay naf iyo shaydaan xaggooda ay ka aadeen waxaan asiibayna fa min allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اولا الله سبحانه وتعالى ayaanu mahadcelinaynaa naga dhigay muslimiin na garasiiyey in cadowga ilaahay dhinacan ugu soo jeesanno kiisa madow kiisa cad murtadkiisa munaafiqiisa mushrigiisa intaa kadib waxaan isbogaadinaynaa dagaalkii shalay ugu dambeeyey ka dhacay degmada ceeldheer galgaduud runtii waxaan soo koobi karna maaha ama aan halkaan soo bandhigi karno farxadda annaga jirkayna iyo qalbigayna ku jirto iyo bogaadinta aan bogaadinayna mujaahidiinta ka qayb qaatay ficil iyo qowl intii uu qayb qaadatayba waa bogaadinaynaa raggii meeshaas ku shahiidina shahaadada allah ka aqbalo walaalihii dhaawaca ku gaareen dhaawacooda allah ha bogsiiyo cadowgii ilaahayna oo shalay la naafeeyey naf iyo maalba la naafeeyey waxaa leenahay allah u siyaadiyo galguduud waxay noqotay qabuuraha murtadiinta iyo qhaniimooyinka laga hela murtadiinta makaan ayay u noqotay aad baan u bogaadinaynaa waa soo dhowaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha badiyo ragga meesha geli amtaashooda in badan aan la soo koobi karin ayaa dhegtayna farax badan kasoo gaaray galguduud mujaahidiinta wiilasha yaryar oo annaga aan dhalnay ay guulo badan kasoo hoyeen bacdallaahi ilaahay subxaana wa tacaala ayaa marka horan mahadcelinaynaa suuro geliyey ilaahay waxa uu leeyahay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa alla laayey intaa kadib waxaan halkan u bogaadinaynaa deegaanka muslimiinta degan walaalaha reer galgaduud beelaha qabaa'ishoo degan sida ay u soo dhoweeyeen mujaahidiinta ay ugu qayb qaateen naf iyo maal ayagana waa bogaadinaynaa waana u ducaynaynaa intaa kadib maalinta waxaasan murtad oo bilaabay maxaa la yidhaahdaaye ugulufkan colaadeed ama xamladan ilaa hadda waa raacii ugu dambeeyey oo isku halaynaya waa kuwii maalin dhow shalay ceeldheer dhegta dhiigga loo daray mid haadi mid la dili mid haybanaha ay noqdeen waxaan leenahay xasanow cilmihii soomaaliyeedna waad la-aysay waad gaalaysay maxaa la yidhahda masiirkoodii iyo danahoodina waad ka lumisay waxaa dhiman adigoo gacanta mujaahidiinta ay kugu dhacdaa dhiman wixii aad soo dirtay waad aragtay sidii loo galay wixii ku baaqaysay waad aragtay meelay mareen adiga unbaa dhiman maantana saac waxaad haysataa wakhti waxaan ku leenahay ilaahi subxaana wa tacaala u toobadkeen da' baa tahay gaalnimo ha ku dhimanin gaalnimo dhexda ka taagan tahay ummaddii soomaaliyeedna waa halaagtay waxaad caruurtooda laaysay iyo waxaad dhaqaalahooda laaysay iyo waxaad badooda gadatay iyo waxaad khayraadkooda aad gadatay aad ka dhigtay dadka kale ee murtadiinta ah ee la meel jooga ama wasiir ha sheegtaan ama xildhibaan ama ciidan ayagan waxaan ugu baaqaynaa war maantaad haysataan fursad oo maxaa la yidhaahdaaye aanan dhimanin gacanna aad ku dhicin ilaahay u toobadkeena saaxiibadiin meeshii mareen sargaal hebel askari hebel taliya hebel oo maalin kasta eh, baktinaayo oo idaacadaha ugu baraarinaysaan waad garanaysaan maalintaaday kugu imaanay haddaad dhimanaysa adigoo muslim dhimo walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaahag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu